أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda kaafirada ingiriiska ayaa wadda qorshe dhagar ah iyadoona u ololeynaysa in etoobiya qaadato badda soomaaliya maxkamadda wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaha kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala deegaanka kuunyo barrow ee wilaayadaasi tartanka ramadaanka ee idaacadda islaamiga landulus ayaa si habsami leh u socda iyadoona xalay ay tartameen majmuucada b howlgallo askar murtadiin ah lagu dilay ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose in ka badan lix boqol oo ruux ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacwi ah oo wilaayada islaamiga galgaduud ay ka fulisay degmada galcad iyo deegaanada hoostaga guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bokool maamulka islaamiga ee degmada xagar ee wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa dowlo diini ah u soo gebagabeeyey muwaadiniinta masaajidda degmadaasi haweenka ku dhaqan deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii jiriguna ay tahay shanta bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda kaafiradda ingiriiska ayaa wadda qorshe dhagar ah iyadoona u ololeynaysa in etoobiya qaadato badda soomaaliya haddaba warbixinta warkani waxaa eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa ku howlan qorshe dhaqaraysan oo gogolxaar iyo fudeydeen u ah hirgelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee maamulka gaalaraaca somalilan oo qeybo ka mid ah badda soomaaliya ugu saxiixay dowladda xabashida itoobiya danjiraha dowladda ingiriiska oo u fadhiya dalka itoobiya oo waraysi siiyey warbaahinta ka howlgasha adis ababa ayaa la hordhigay weydiin ahayd sidee ayay itoobiya ku xaqiijin kartaa marinbadeed iyadoo loo marayo qaab dhismeedka iskaashiga gobolka waxaana uu yidhi I can understand why a country of Ethiopia's size and growing economy waan fahmi karaa waddanka etoobiya oo koraya dhaqaale ahaan iyo dad ahaanba in uu u baahdo dekado ganacsi oo kala duwan dowladda ingiriisku waxay taageeraysaa shaqada ka socota dekedda berbera sidoo kalena waxay taageeraysaa heshiiska xamuulka si alaabadu si fudud uga kala gudbaan dekedda iyo etoobiya uh, and Ethiopia.
waxaa kale oo safiirku kula taliyey etoobiya in qorshahan ay marka hore ku raadiso qaab hoosaasin ah kana furto wadahadal nabadeed iyo gorgortan si loo gaaro ayuu yidhi yoolka oo uu ka wado sidii etoobiya ay si fudud gacanta uga dhigi lahayd qaybo ka mid ah badda soomaaliya wuxuu sheegay inuu ka soo jeedo waddan leh dekado badan islamarkaana uu fahmi karo baahida ay leedahay badla-aantu isagoo dhanka kalena ugu baaqeeyay dowladda itoobiya iyo dowladaha kale ee gobolka in xiisadda la dejiyo islamarkaana si nabad ah adis ababa u raasato hadafkeeda hadalka safiirka ingiriiska ayaa imaanaya xilli dhowaan madaxa ashaadala dirirka somalilan murtad cabdiraxmaan ciro uu sheegay in goor aan fogeyn ay soo gebagabeyn doonaan heshiiska ku saabsan etoobiya qeybo ka mid ah badda soomaaliya lagu wareejiyo tan iyo wixii ka dambeeyey markii ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeedda ay si adag uga dhiidhiyeen heshiiskii xaaraanta ahaa ee murtad muuse biixi iyo gaal abiy axmed ku kala saxiideen magaalada adis ababa waxaa soo baxay xogo tilmaamaya in kufaarta iyo murtadiintu ay isla qaateen in si hoose loo dhammeeyo fulinta heshiiskaasi iyada oo bulshadana lagu siixinayo xiriir ganacsi iyo wax la mid ah mahadsanida caliyare maxkamadda wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala deegaanka kuuyanbarow ee wilaayadaasi walaalka cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa ku tuntuunsanaya warbixin umuurtaasi ku saabsan
qiyaastii dad kumannaan ah ayaa u soo daawasho tagay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada kuunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo lagu soo afjaray nolosha abeysooyin micyo sumaysan ku jiqeeyay dhiigga dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaas oo u shaqaynayay jawaasiisna u ahaa kooxda gaallaraaca ah ee soomaaliya ee uu xasan garguur tamajaraha u hayo iyo dowladda saliibeedda ah ee maraykanka jawaasiistan oo ahaa ilaa iyo shan oo lagu eedeeyey in ay la shaqaynayeen saliibiyadda maraykanka iyo kooxda dabadhilifka ah ee murtadiinta ayaa u fududeeyey cadowgaas duqaymo arxandarro ah oo ay dad rayada ku gumaadeen iyo sidoo kale rag ay ka mid yihiin mujaahidiin oo ay ku beegsadeen duqaymaha diyaaradaha iyo in ay cadowga u dusiyeen siraha muslimiinta ay leeyihiin jawaasiistan oo dhabardhabar ugu dangeegay coosgeeriyaadka silibiyiinta iyo murtadiinta indhahana ka daawanayay carruurtii ay agoonteeyeen iyo hooyooyinkii masaakiinta ahaa ee ay gambooyinka cadcad madaxa u saareen ayaa iyaga oo khabar moog ah dadkana isu ekaysiinayay waxaa gacanta ku soo dhigay sirdoonka caalamiga ah ee mujaahidiinta oo rabbigooda garabsanaya una taagan difaaca dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kadibna waxaa dembiilayaashan iyaga oo dullaysan ee allah karaamada ka qaaday la hor keenay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah jaasuuska koowaad waxaa lagu magacaabaa aadan iimaan gaabow waxaana loo garan og yahay aadan baasto da'diisu waa afar iyo labaatan sano jir ninkan waxa uu la shaqaynayay maleeshiyaadka maamulka shaadala dirirka ah ee jubbaland wuxuuna ka dambeeyey weerar dhowr ah oo ka dhacay beer xaani ee wilaayada islaamiga jubbada hoose sidoo kale jaasuuskan ayaa basaas iyo indhaba u ahaa maleeshiyaadka uu soo carbistay maraykanka ee loogu magac daray danab wuxuuna shaqadan basaasnimo ku howlanaa muddo saddex sano ah waxa uuna ka dhawaajiyey in uu shaqooyinkaas ku qaatay sandareer aan tabar badan lahayn maxamed abuukar cusmaan waa jaasuuska labaad waa toddoba iyo labaatan sano jir wuxuuna la shaqaynayey dowladda silibeedda ah ee maraykanka iyo maamulka riddada jubbaland eedaysanahan ayaa ka dambeeyey weeraro ka dhacay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isaga oo sidoo kale howlo basaasnimo ah ka waday degmada kamsuuma weerarada jaasuuskan uu mas-uulka ka ahaa waxaa ka mid ah duqayntii lagu dilay allaha u naxariistee suldaan maxamed cabbaas jaasuuskan ayaana falkan ku jiray muddo saddex sano ah midka saddexaad waxaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan geedi aadan oo loo garan ogaa cabdiraxmaan obi waa afar iyo afartan sano jir waxa uu la shaqaynayay sirdoonka dowladda salibeedda ah ee maraykanka cabdiraxmaan obi ayaa ka dambeeyey duqaymo ka dhacay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo si gaar ah loogu beegsaday mid ka mida goobaha waxbarasho ee degmada iyo kuwo kale muddo sannad iyo bar ayuuna ku jiray shaqadan basaasnimo intaa kumuusan ekaysan ee waxa uu shaqaalaysiiyey kuwo kale oo gaalada garab u noqday jaasuuska afaraad waxaa lagu magacaaba xuseen xasan xuseen waa toddoba iyo labaatan sano jir kaas oo la shaqaynayay silibiyiinta maraykanka isla markaana ka howlgelayay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxa uu ka dambeeyey dilka dad badan oo muslimiin ah jaasuuskan waxa uu la gaar ahaa isku dhexqarinta mujaahidiinta si uu u dhuuxo siraha iyo xogaha islaamka waxa uuna shaqadan waday muddo sannad iyo toddoba bilooda jaasuuska shanaad waa raage cabdi cali oo da'diisu tahay soddon sano jir wuxuu basaas u ahaa sirdoonka salibidda ah ee maraykanka waxa uuna qayb ka ahaa shabakadii doctor ayuub ninkan ayaa ka dambeeyey duqaymo ka dhacay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uuna sheegay in shabakadda doctor ayuub uu la shaqaynayay muddo siddeed bilood ah intaas kadib mar kale ayaa waxaa laga shaqaalaysiiyey magaalada muqdisho isagoo shaqadan dambe ka howlanaa muddo saddex bilood ah ayaa ugu dambayntii mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen shantan jawaasiista ah ayaa midba midka kale ka darnaa dhagar iyo khiyaano intaba wax badanna ay ku faraxsanaayeen daadinta dhiigga dadka muslimiinta ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa maanta la hor keenay iyaga oo jeebeysan islamarkaana dulaysan fagaare ay ku sugnaayeen muslimiintii ee lafta dhoongashay ku noqdeen haddaba maxay sugayaan maanta waatan ugu dambayntii maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ee ku dhawaaqday xukunka dilka ah ee jawaasistan xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda aan sare ku soo sheegnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidaa soo socota kow in falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddaca waxaa loo uskaday qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd wman ytwlhm minkum fainahu minhm ina allaha laa yahdi alqowma alظaalimiin waqowluhu sala اllahu alayhi wasalam من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كان وحكم هذا كرال هذا وبالله التوفيق الله أكبر الله أكبر الله أكبر تنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ugu dambayntiina jawaasiistan dhegta dhiigga loogu daray magaalada kunya barrow ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa waxa ay ku dabafeelayaan silsilado iyo shabakado jawaasiis ah kuwaas oo allaha fadligii shartooda lasoo afjaray laguna dilay fagaarayaal ku kala yaala wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab
يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه
tartanka bisha barakaysan ee ramadaan ee idaacadda islaamiga la andulus ayaa si absami leh u socda iyadoona xalay ay tartameen majmuucada b yaasir maxmed ayaa warbixintan ka diyaariyey tartankaasi
habeenkii afraad oo xiriir ah waxaa si habsami leh u soconaya tartan aqooneedka andalus ee bisha ramadaan kaasi oo sannadkani ay iska kaashanayaan diyaarintiisa makaatiibta dacwada iyo tacliimta iyo idaacadda islaamiga ah ee andalus oo tebinaysa barnaamijkan oo ay ka qayb qaadanayaan koob iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga ah ee dalka ayaa waxaa xalay miiska mikrofoonka andalus ku tartamay shanta majmuuco ee ku jira guruubkaba kuwaasi oo kale ah wilaayaadka islaamiga ah ee banaadir baay shabeellada dhexe jubbada dhexe iyo wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan aan eegno qaabkii xalay uu u dhacay tartanka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan sidee noo maqashaan
wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu si fiican inii maqalna haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay hunaaka qaradun min aqraadi ashicri jarat caadat ashucaraa'i an yaftatixuu bihi ashicra udkur ismayni lah waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
التشديد والغزل
mar kale ku celiya
جوابت حين قوليك التشديد والغزل
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luuqada carabiga waxaa la weydiiyey waxaa jira ujeeddo ka mida ujeeddooyinka gabayga ee sida badan ay shucaradu ay ku furfurtaan shicirkooda laba ka mida sheeg marka aqraadaasi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambalay ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan min laba su-aal oo la weydiiyey majmuuco kasta oo ay xaq u lahaayeen ugu dambeyn guddigu waxa uu soo bandhigay majmuucaadka iyo darajooyinka ay kala keensadeen waxaana xalay guddigu uu shaaciyey cidda haysa hoggaanka tartanka aadaad umahadsan tahay walaalka caawa habeenkii shanaad ee bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waana habeenkii afaraad ee tartanka caawa waxaa miiskii mikrofoonka idaacadda islaamiga alandalus ku tartamayay majmuucada ba oo ay ku wada jiraan ilaa iyo shan majmuuco majmuucada ugu horeysa ee baay ayaa la weydiiyey labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen su-aashoodii ugu horreysa waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaad ayay si saxa kaga jawaabeen sidaasi majmuucada baay caawa waxay ku heshay toban darajo majmuucada labaad waa majmuucada shabeellaha dhexe ee jubbada dhexe waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey majmuucada dhexe waa ay soo wada hareer mareen majmuucada saddexaad waa majmuucada shabeellaha dhexe waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen su-aashoodii ugu horreysay ayaa soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada majmuucada shabeellaha dhexe waxa ay ku guulaysatay toban darajo majmuucada afaraad waa majmuucada hiiraan waxaa la weydiiyey labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii ugu horreysay su-aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay sidaasina waxay caawa ku heleen toban darajo majmuucada ugu dambeysa waa majmuucada banaadir waxaa la weydiiyey labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen su-aashoodii ugu horreysay ayaa soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen sidaasina waxay ku heleen caawa majmuucaadka kale ah baay shabeellaha dhexe hiiraan iyo banaadir caawa waxay la yimaadeen min toban darajo halka majmuucada jubbada dhexe ay la timid eber
waa hagaag ee mucaad inta aadan ka bixin ee afar habeen ayaa tartanka ee lasoo dhaafay oo caawa ay afar u ahayd labada majmuuco ee alif iyo ba min laba habeen ayay soo tartameen marka insha allahu tacaalaa inoo dulmar qaabka hadda tartanka uu ku socdo iyo sida ay u kala horeeyaan majmuucaadka aadaad u mahadsan tahay walaalka sidaan ka warqabno caawa waa waxaa tartamay majmuucaadka aan iraahday waxay u tahay habeenkii labaad oo majmuuco kasta ama majmuucada alif iyo majmuucada ba'ba mid kastaba waxa ay tartameen min laba habeen tartankuna dabcan waa bilow oo lama saadaalin karo haddii aan u dulmarno dhegaystayaasheenna majmuucaadka iyo kaalimaha ay hadda ku kala jiraan majmuucada ugu horeyso ama aan iraahday majmuucaadka ugu horeeyo waa majmuucada wilaayada islaamiga ee gado oo habeenkeedii ugu horeysay keensatay toban darajo habeenkeedii labaadna la timid labaatan darajo sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxay leedahay majmuuc gaaraya soddon darajo majmuucada labaad waa majmuucada hiiraan habeenkeedii koowaad waxay la timid labaatan darajo caawana waxay la timid toban darajo majmuuceedu wuxuu sidaas ku noqday soddon darajo labadooda ayaa caawa hogaanka haya waana habeenkii labaad majmuuco kasta waxayna leeyihiin min soddon darajo
howlgallo askar murtadiin ah lagu dilay ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qarax ay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay deegaanka shalambuud ee hoostaga degmada marka ee wilaayada shabeellada hoose inta la xaqiijiyay waxaa baktiyey laba askari oo murtadiin ah in ka badan lix boqoloo ruux ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacwi ah oo wilaayada islaamiga galgaduud ay ka fulisay degmada galcad iyo deegaanada hoostaga marwaan maxmed ayaa warbixinta warkani haya muddo laba bilood ah maktabka dacwada ee wilaayada galguduud ayaa howlo dacwi ah ka waday degmada galcad halkaas oo lajno dacaad ah ay ka bilaabeen dacwatul adyaafa taasoo ah dacwo diini ah oo lagu gaarsiinayo bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada miyiga ah si loo xoojiyo fahamka diinta islaamka loona toosiyo bulshada qaybaheeda kala duwan dacwadan ayaa waxaa fulinayay lajnad ka kooban toban ruux oo ducaad aha kuwaasoo maktabka dacwada wilaayada galgaduud uu u diray degmada galcad iyo deegaanada hoostaga lajnadu waxay howlahooda dacwadaha ka fuliyeen afar deegaan iyo gudaha degmada galcada iyagoo deegaan walba ku qaadanaya muddo maalmo ah si ay bulshada ugu faa'iideeyaan intay dacwada socotay ducaadu waxay gaareen deegaanada budbud shabeelle gallibaax iyo calafraha halkaasoo ay ka bixiyeen duruus diini ah oo jadwalaysana isla markaana si gaar ah loogu talagalay bulshada ku dhaqan degmada galcad iyo deegaanadeeda hoos yimaada dacwadan ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad lix boqol oo ruux kuwaasoo isugu jiray odayaal dhallinyaro iyo haween iyadoo lajnadii ducaaddu ay ku ammaaneen siday u soo dhoweeyeen ducaadda iyo sida ay uga heelanaayeen waxbarashada maktabka dacwada u keenay taas oo bulshadu ahayd mid baahi weyn u qabtaa munaasabaddii gabagabada u ahayd dacwatul aryaafkan ayaa ka dhacday magaalada ceelbuura waxaana ka soo qayb galay culimo ducaad ugaasiyo iyo nabadoonno ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah ducaadda lajnada kaasoo faahfaahin ka bixiyay howlaha dacwiga ah ay ka fuliyeen degmada galcad iyo deegaanada hoostaga haddii aan ka warbixiyo lajnadii amba socodkii dacwatul aryaafka ahaa aynu ku marnay degmada galcad muddada aynu soconnay ee aan jirnay degmadaas ee shaqadaas aan wadnay waxay ahayd muddo laba bilooda waxaynu ka bilownay deegaan la yidhaahdo budbud ayaan ka bilownay muddo shan iyo toban maalin ayaan joognay waanu ka tagnay deegaan waxaan tagnay la yidhaahdo shabeelle ayaan tagnay dadka qaarna ay u yaqaaniin ceel jiqow meeshaas yaan toban maalmood joognay adiga waa ka soo tagnay waxaan nimidnay degmadii oo maqarkii tuulooyinkaas marka aan ku wareegayna ah oo muxaafadadii shaqadu ka socota ah markaan nimidnay muddo waxaan joognay siddeed maalmood ah alxamdulilaahi waxaan ku xijinnay deegaanka la yidhaahdo cali afrax ayaan ku xijinnay isagana kow iyo toban maalin ayaan joognay waanu ka tagnay waxaan tagnay meel la yidhaahdo gallibaax waxaan joognay muddo saddex iyo toban maalina muddadaas labada bilood aan maqnayn shantaa makaan ayaan tagnay alxamdulilaahi marka shaqadu inahaasay ahayd waxaa jiray marka shaqada intii la wado qof kastaba in mustawaheedii lagula dhaqmay mustawooyinka marka haddii la helo dadka kitaabo kala duwan ay u baahanayaan deegaan walba si u yaalaa kutubtii iyo duruustii la akhriyey marka haddaan carabka ku dhufto waxay ahaayeen tafsiirka qur-aanka kariimkaa xisib baa laga akhriyey waxaa kale islaaxulmujtamac ayaa isna la akhrinayay oo xadiidkii ah dalaa-il oo isna caqiidadii alwalaa walbaraa ah ayaa la akhrinayay waxaa la akhrinayay khud caqiidataka min alkitaabi wasunna oo qofku markaa as-aasiyaadka hooso iyo inuu shirkiga ka guuro ilaahay cibaadadiis subxaana watacaala u guuro ku boorinayo aayaadkii iyo axaadiistii ha la akhrinayay waxaa la akhrinayay tarbiyat lislaami as-aaskii hore oo qofkii markaa kitaabadan aan qaado karin yaa kaas laga soo dhisayey waxaa barbar socday muxaadaraad kala gedisan sida alwalaa walbaraa in waxyaabihii fuxshigii oo dhanba adigu isku duubay munkaraadkii laga hadlo macruuf iyo waxyaabihii khayrigaah la isku booriyo oo dhanna way garab socdeen sidoo kale waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka wilaayada galgaduud nabadoon merowhel iyo culusow isagoo ka hadlay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta ducaadda iyo odayaasha dhaqanka si loo helo bulsho ka dhisan diinta waan aragnay waxaad aragteenna waan soo aragnay waana ka warqabnaa sida macallinka uu sheekhu u sheegana ajirkiisa xasanaadka ulsara saas waaye mas-uuliyaddaasi gebigannana waana saaranta nin kastaba inuu dadaalo oo naftiisa ka dadaalo oo qarabada aan u dalaan muslimiinta ah oo wixii lagu bixi karo naf iyo maalba aan ku bixino jasaakum allah khayr waan la qaadanay ajirkiina xasanaadkana allah inii saaro waa dadaasheen adigoo safarkii waaga inku taagan yahay maadaama aad nala kulteena waan soo dhoweynaynaa sida walaalka iga horreeya sheegay waana inkala qaadanayna insha allahu tacaala biidnillahi baari haddii alla idmo ajirkiina xasanaadkana allah inii saaro waxaan rabnaa juhdigaas iyo diinkaas inaan ku dadaalno mas-uuliyadda aadna saarteenna waan la qaadana jasaakum allahu khayr maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud ayaa dardargeliyo howlaha dacwiga ah ee uu ka fulinayo guud ahaan wilaayada kuwaas oo lagu beegsanayo dhammaan qaybaha bulshada gaar ahaan dadka ku nool deegaanada miyiga ah dacwada ayaana ah mid muhiim u ah gaarsiinta cilmiga diinta islaamka meel kasta oo ay bulshadu ku sugan tahay taas oo ka tarjumaysa dadaalka joogtada ah ee wilaayada ugu jirto horumarinta dacwada iyo toosinta bulshada waad mahadsantahay marwaan guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaarsiiyey gurmad deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bokool xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaasiisha warkani eegaya ma inta ka qaadanay geeka raashin sokor iyo galley iyo saliid yanana siy maynana siiyey xarakada shabaabulmujaahidiin awil ilaahay kama hasan hatana laankalbahi iyo laankidhiibi ya kama hasan garasweyne waxay dhacdaa duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool waxaa gaaray gurmadkii raashin qeybinta ee uu waday guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool oo wakiilka guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inka badan boqol qoys oo masaakiin ah ayaa ka faa'iidaysatay raashinka noocyadiisa kala duwan oo laga qeybiyo deegaanka xilli dadkaasi ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay wilaayada waxayna arrintaasi farxad gelisay dadkii raashinka nasiibka u yeeshay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka garasweyne oo raashinkan laga qeybinayay waxaa goobjoog ahaa maamulka islaamiga deegaanka culummo nuqobo iyo dadkii raashinka loo qeybiyey sheikh aadan yare oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goobtii dadkan raashinka loogu qeybinayay ka jeediyey kelimadan insha allahu walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ya mahadle usimaadan dhammaadan le haddii mayu ahaa niilnicmooy alxamdulilaah haddii mayu ahaa abaarniirido alxamdulilaah haddii culays kasta kooyo alxamdulilaah mar walba ilaahayaa langamahadiya subxaana wa tacaala ilaahay meeray subxaana wa tacaala walow basad allahu risqa licibaadihi labaqow fi lard addoomanka ilaahay haddii marwelba lambarwaaqay fadi oo marwelba nicmo laylangaweelo fadi marwelba arang laylangaweelo fadi dhulkaka googa fadi ngaleri wal googa fadi wal butaamo fadi ilaahay lihilmaamo fadi wal kufrii fadi abaartangiisa ngargaasan dembi dhaafa ninka jare ilaahay dembiga nooka dhaafe arakatu shabaabulmujaahidiin yamay waa raashinkan biyen ya ninka deeqeen walaalo joonka deeqeen insha allahu tacaala may balena jazaahum allahu khayran ilaahay subxaana watacaala ijar ku sii miisaanka xasanaad waa lanka kor weele islaamka allaka kor weele gaalada allaka jibi nabi muxamed alayhi salaatu wasalaam ma erey wal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum may wal siin gargaaray oo wal siin ganaariisay ilaa dadka daciifiinta ee maay marka maylena dadka ganacsatada ee marka maylfadeey ani oona lanwelban yaraysana walitabrsiisa labaha walaalo jeykatare ilaahay subxaana watacaala haniignaariisay qaar ka mida dadkii nasiibka u yeeshay inay gaarto gacanta guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana raashin ka qaatay ayaa ka warbixiyey farxaddooda iyagoona mahadale kadib u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismillahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma inta ka qaadanay geek raashin sokor iyo galley iyo saliid yanana siy maynana siyay xarakada shabaabulmujaahidiin awil ilaahay kama hasan hatana lankalbahi iyo lanki dhiibi ya kama hasan lanki dhiibina ilaahay ajari xasanaadku sii lanki qaadadeena ilaahay barakaah muslimiinka alla dhowyeey gaaladan alla duleey ilaahay mahadle uma kabacda lanki raashinka masaakintan ansheeni sababta kalahaay ya mahadle may raashin laka qiibiyaw dhabanku jaran buuganku jaran aragday raashingananisi aragday galley sokor saliid kolley ikol mayba waa masaakingaanu mayba waa laka farhi ilaahay mayba waa islaamka galantis korkaweel ilaahay gaalada yibi guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa horey sidan oo kale raashinkan kaga qeybiyey deegaanada buurdhuxunle iyo ceelansaar oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool iyadoona ay ka faa'iidaysteen boqolaal masaakiinna oo xilligan abaaruhu ay saameeyeen mayba waa masaakingaanu mayba waa laka farhi ilaahay mayba waa islaamka galantis korkaweel ilaahay gaalada yibi maamulka islaamiga degmada xagar ee wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa dowladdiina hoos oo gebagabeeyey muwaadiniinta masaajidda degmadaasi sida uu ku warramayo cabdiwahaab maxamed bukhaari dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa ahayd mid kor loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadda mu'adiniinta gaar ahaan dhinaca sixidda aadaanka iyo barashada tilmaamaha laga doonayo qofka haya xilka mu'adinnimo dowradan ayaa loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdulaahi ibnu ummi maktuum allaha ka raali noqdee si loogu daydo dadaalkiisa iyo kaalintii uu ku lahaa fidinta diinta islaamka qaar ka mid ah mu'adiniintii ka qayb galay dowladda loo qabtay mu'adiniinta degmada xagar ayaa sheegay inay ka faa'iideen duruus muhiim ah islamarkaana ay codsadeen in loo joogteeyo dowraadka noocani oo kale ah ilaahay baa mahad iskale waxaan joognaa degmada xagar ee maalmahan saddex maalmood dowro ah maktabu dacwo degmada u waday ramlaankaad ma og tahay oo loogu diyaargaroobo maaragtay taraawiixii iyo maaragtay taajudkii lagu soo dhoweeyo maanada sidoo kale muxuu ahay maaragtay imaaminta iyo mart shaqooyinkooda ay maart u xifdiyaan oo aad ugu taxdiraan faa'iido badan aan ka gaarin insha allahu tacaala wajasaakum allahu khayr haddana meel fiicnay nooga dhammaatay wax badan waan ka faa'idnay kolley ma rogne degmada xagar may miilaan ku qaadanay sidimaalamaad u duuriye walaanu ku faa'idnimay kumade ramadaanka maana siliyan qaabale lahay iyo waxyaalaha oo la qaabale lahay tan kale oon ku faa'idnimay ahaan alamaana ammaanadoo maana uun hayn oo muta mas-uuliyad aan hayno ammaanada maanaa walaayeelata iyo qiimadeelata qiyaamka leyka iyonay taraawiida faa'iidaylata meel ku faa'iidin markaan unumaninku baahanyaa intiin dhahda dhuugsanno oo iin sheegada ramadaanka iyonay waxyaalaha sunnooyinka iyo dhahdan dhuugsanno maanaa dadaalkii hor dadaalanka daran mu'adiniinta hagar ka mid ah maalimahan waxaa noo socday doori saddex maalmood si wanaagsan nooga soo dhammaatay si wanaagsan aan ku soo dhoweyno si wanaagsan u soconno roob bashbashay barwaaqay nabadna ilaahayna siiya aan rajaynaynaa wanaagaan nooga soo dhammaatay waana soo gabagabowday waxaan ku qaadanay diini ah si fiicanna u qaadanay si fiican wax nooga taray si fiican u fahanay dowradan loo soo xiray mu'adiniinta degmada xagar ayaa ku soo beegmaysaa iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bil fadli badan laguna dadaalo cibaadaadka iyo camalka suuban taas oo sare u qaadaysa muhiimadda howlaha ay hayaan ragga gacanta ku haya masaajidda ugu dambeyntii haweenka ku dhaqana deegaanka show ee galbeedka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyaad kala duwan oo ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi mar kale yaasir maxamed ayaa faahfaahinaya warbixintan munaasabadaani oo ahayd mid hadiyaad kala duwan ay ku wareejiyeen haweenka ku dhaqan deegaanka show ee wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday gudaha deegaankaas waxaana munaasabadda ka soo qayb galay culimo nuqabo iyo marti sharaf kale sheekh axmed dheere oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa si aad ah ugu dheeraaday fadliga infaaqa lagu bixiyo jihaadka waddada allah jihaadka iyo midhihiisa iyo dadka muslimiintiisa ay ugu taagan yihiin inay jihaadka garab joogsadaan weliba khaasatan gabdhaha muslimaadka iyo muuminaadka taas ayaa wax weyna ilaahay subxaana wa tacaala wuu amray aayado fara badan ayuu ku amray in jihaadka infaaq la geliyo isagoo iimaan la isugu yeedhay isagoo muxuu ahaa iimaanka lagu xidhiidhi yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim ilaahay subxaana alflaam min dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin aladiina yuuminuuna bilghayb wayuqiimuuna asalaata mima rasaqnaahum yunfiquun ilaahay subxaana wa tacaala aayadahaas waa noogu dhawaaqay waana nagu booriyey si jihaadka loo garab joogsado oo ayuu noo sheegay in la infaaqiyo oo dadka weliba muttaqiinta uun inay infaaqa bixinayaan haweenka ku dhaqan deegaanka show ayaa sharaxaad ka bixiyey hadiyadda ay ku wareejiyeen ciidanka mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada hiiraan waxayna hadiyaadkaas u wakiisheen naqiib macalin cumar deeq aan u diyaarinay walaalaheena furunta hore jooga mujaahidiinta ogeyshiyaasha tawxiidka aan u diyaarinay deeqdaasoo kale ah boqol iyo labaatan loor oo buskud ah laba boqol iyo labaatan oo caagado ah toban kartoon oo timir ah ayaan ugu talagalnay walaalaheena mujaahidiinta ah abaare iska jira aweyda intaas iyo inka badan insha allah waa idiin soo maqalna waana adin soo wadnaa ansaar iyo mujaahidiin annagoo ah waxaanu ku wareejinaynaa naqiibkeena macarin cumar xafidahullah naqiib macalin cumar ayaa haweenka ku dhaqan deegaanka show kaga mahadceliyey hadiyaadka ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ee ku jelbi xiran furimaha hore ee wilaayada hiiraan waad mahadsantihiin jasaakum allaahu khayran haddii aan soo hormariyo waxyaabaha hadayaadka gabdhaha muslimaadka ee halkan maaragtay show ay dhiibeen si maaragtay ragga mujaahidiinta ah ee furmaha ku jira ay u gaarsiiyaan bishan ramadaan waxaan rabnaa ikhwaani waxaan idinku tahniyadaynaynaa dadaalkiinna maaragtay aad dadaalaysaan waad ku mahadsantihiin ilaahi subxaana wa tacaala abaalkiinna jannaatulfirduws allah ka dhigo haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa door weyn ka qaata jihaadka bariga afrika iyagoona si xiriir ah furimaha hore u gaarsiiya hadiyaad kala duwan walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nagahintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak